jazahu allahu khayran sheekhana sheekh cabdiqaadir kelimada wanaagsan uu noo jeediyey ilaahina hanagu anfaco waxaan idiin furi doonaa su-aalihii sheekha aada muxuu ahaay weydiineysaan qof walbana asaga istaagaya oo weydiinaya qofkii su-aal qaba gacantu taagi karaa sheekhana waa weydiin karaan jazakum allahu khayr nacam tafadal
bismi illah jazaak allahu khayr sheekh maxaadarooyinkaaga cabaar baan macnaha intaan maxaadarooyinku ay socdeen waqtiyaan dhegeysanayay maasha allah aakhirkii waxaan ka qabanayaa maxaadarada hadda ugu dambeysa oo aad aada noo sheegeysay waxay ku saabsan tahay marka aakhirkeeda la fiiriyo midnimo in maxaato midnimo laga shaqeeyo ummadda laysu keeno si caloolfiyow waxaan tabahayaa isla hadda masaajidyada marka laga hadlaayo oo kaleeto dhib weyn baa jira dadka macnaha shacabkuna uu ku dhibaataysan yahay al aakhir su-aasheeda waxaa weeye masaajid baa hadda ugu dambeysta laga hadlaayay masaajidyo badan oo deymo badan lagu leeyahay baa magaalada ka buuxa oo yaala qaar baa doonsan qaar baa biyihii bixin lah ayadoo sidaas ay tahay miyaysan faraaruq ahayn in masaajid kale haddana lasii iclaamiyo ano aan mancinaynin macnaa masaajid baa lagu leeyahay lacag oo tiisii hore la bixin layaa maan ku biirno kuwaas oo lacaga aan aruurinayno kuwaas ku darno maxaan masaajid kaleeta iyo albaab kale oo cusub usii furaynaa oo tafaraaruq usii samaynaynaa jazaak allah
bismi illah waxaan filayaa su-aasha ana ii taallaa sheekha uma taallo sheekhada ayaa muxuuha ii ogolaaday ikhwa masjidkan hadda warqadihiisa laydin siiyey wuxuu ahaa masjid jiray waa masjid salaama waa masjidka aniga imaamka ahaa oo maaragtay meel cusub oo uu leeyahay hadda iibsaday wax kaloo jirana ma jiraan intaa wax kaloo jirana ma jiraan masaajid cusubna maaha waa masaajid weligii jiray oo meel cusub loo iibiyey intaan u heye sheekhana waa u dhiibaya insha allah
horta bismi illaahi raxmaan raxiim aniga kolley intaan uun sheekha xoog ogaal ma ihi laakiin sheekha ka warrama wixii xoog ogaalnimo ah halkan sheekh axmed laakiin waxaan leeyahay masaajiddu mar ay mamnuuc noqoto in la dhiso ayaa jiro masaajidda mar ay mamnuuc tahay in la dhiso ayaa jiro waxaa ka mid ah masjid meeshan ku yaallo haddii abtiisa masjid kale laga furto oo u dhow yahay masjidkaas masjidu diraara loo loo lagu ictibaarinaya masjid darar loo dhisay dhibaato loo dhisay inuu yahay ayaa loo ictibaarinaya haddii masjidkan masjid kale agtiisa laga furo meel u dhow oo ah in jamaacadii muslimiinta masaajidkan ku tukanaysa la kala jabsho oo qaar xagga la geeyo qaarna xagga la geeyo khilaaf oo ka dhex dhasho la doonayo marka masjidkaas masjidu diraara laleeyahay waa la duminayaa lamana ogolo in lagu tukado lama ogolo kaa dambeo gadaal laga samaynayo ama hadda sheekh wuxuu noo sheegay masjidka masjid jiri jiri inuu yahay thaaniyan waxaa weeye meesha laga dhisaayana meel hadda masaajidii kor saaran masaajid kale kor saaran inaysan ahayn muslimiintuna waa badan yihiin waxaa dhici karta jamaacaadka inay masaajidda noo bataan laakiin waxa la diida waa tanaafuska masaajidda inay noo bataan waa wax wanaagsan wey oo meel walbaba maaragtay oo qofku muddo dheer oo soo socon lahaa inuu masjid jaamica agtiisa ka helo waa shay fiican wey laakiin waxa la diidaya waxa weye tanaafuska iyo tartanka oo rag iska dhicinta ku dhisan oo aan diin iyo ikhlaas ku xirnayn waa kaa wey midka la diidan yahay oo ummadda muslimiinta kala geynayo kala qaybinayo oo maaragtay tafaraarqa ku ridayo kaasaa la diidan yahay weeyaan amaa masjidka inay masaajidda bataan oo bilaada masaajid badan ku bataan oo aynan ayaga laftooda aysan dagaal ka dhexaynin ee isjecel yihiin oo isyimaadaan oo isku yimaadaan oo hal manhaj ay wada yeeshaan waa midda aan u sacyanayno oo la rabo weeyaan marka tan oo xog ogaalnimadana sheikhaa ka warramay anna intaasaan ku daray haddii masjidkaas masjid kale laga ag dhisay oo qabadsiisan oo ku dhegan agtiisa laga dhisaayo laga qayb qaadan maayo bal waa la duminaya masjid diraaraan loo aqoonsanaya hadduu masjid ku dhegan yahay si jamaacada lagu kala qayba haddausan ahayn muslimka u baahan ha loo badsho masaajida baaraka allahu fiikum
waxaan sheeka weydiinayaa hadda goor waxaa ka dhacday magaalada ninkaas ku dhintay magaaladii basaasi kalgeeyey lagu tukan maayo su-aasha loo jawaabay qofbaa ku dhintay magaalada oo nin ah markuu dhintay masaaska yaala guryaha lagu tukado waxaa la yidhi la keeni maayo lagu tukan maayo qof islaamna kamid ugu ahaaba maanayaa kulli shaalay inkastoo la ahaa waxbu cadcabaa umar iran maayo
idinkaa xoog ogaalasi ii faahfaahi anaa ka jawaabaya markaas mise waa idinku adag tahay ku dar sheekh waxa ku ogtahay maya khayr allah idin siiye bas baaraka allahu fiikum mar hadday wa- ahay bas maya khayr allah idin siiyo masaa-ishaas waa iska xiraynaa maadaama wax khilaaf muslimiinta dhex keenaya uu ahaa waa iska xiraynaa laakiin ka macluumiya qofka laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah yidhaahdo oo naaqid aan lagu arkin buriyo laa ilaaha ila allah salaatu ljanaaza waa leeyi waa lagu tukanayaa weeyaan wallahu aclam naaqid oo kufri gaalnimo gaarsiiyo waa laga tegaya male lagu tukan maayo
تفضل عدك آموس عدك ودوي أخي عدك أكرغة
sheeg waxaa laga rabaa qof umara oo xanuunsan sonkor qabto muddo toban saaca cigaajirto labadaan muddo soo socdaa marka waxay soo maqaati u ahayd in markii isu daydo inay soomto in maaragtay kontaroolkii insuliinka uu ka lumayo cudumada afkada jahwarada ka dhacayo si kontaroolka loogu soo ceshiyo muddo ay ku qaadanayso qofkaas muslimka marka maxaa la gudboon sharciga islaamiga baaraka allahu fiikum Eh, horta sidaa ogtihiin soonku wuxuu ka mid yahay min arkaani lislaam arkaanta islaamka oo shanta ah ayuu soonku ka mid yahay Eh, qofka daduu waajib ku noqdaa dadna waajib kuma noqdo qofka wuxuu waajib ku yahay muslimka ah oo baaliqa ahee qaangaaray oo muqiimka ahoo negi oo caafimaadka qabo oo weliba xaydka iyo nifaaska ka daahir ah ayuu waajib ku noqonaya cagsa daalika qofkaan muslim ahayn soonkuma waajibin qofka aan qaangaarin soonkuma waajibin qofka musaafirka ah soonkuma waajibin waxyaalaha ka fududayna rukhs- rukhaska uu qaadanaya ka mid tahay qofka xanuunsan soonkuma waajibin haweenta xaydka qabta ama nifaaska qabta markaa ilmaha dhashay ayana x- maaragtay soonkuma waajibin waxaa soo hara marka su-aasha waa qof jiran wey cudurka culammada labaa loo qeybi ay u kala qaadaan laba qeybood baa loo kala qaadaa cudurka qofka uu jiran yahay jiradiisa laba nooc baa loo kala qaadaa inay tahay jiro laga bogsoonayo oo qofka uu ka caafimaadayo iyo inay tahay jiro uusan qofkaani marna ka bogsoonaynin ilaa uu ku- ka dhintana cudurkan uu haynayo haddii cudurka uu qofku ka bogsoonayo la og yahay waxa weeye ilaahay baa qur-aanka ku sheego oo wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar waxaa la rabaa inuu afuro markuu jiran yahay xanuunkan hayo wuu afurayaa laakiin wuu soo qadaynaya qadaa laga rabaa haddii cudurka cudur laga bogsoonaya uu yahay wey haddiise cudurkaas aan laga bogsoonaynin oo cudurka sida sokortoo kale qofkan uu rafaad iyo dhibaato iyo shiddo uu la kulmayo sida haddaba insuliinka ka dhammaanayo controolkia dhumayo soo kusoo noqdana muddo badan ay adkaanaysaa la yidhi waa marad musmina wey asagaa marka is-og dhakhtarkiisa hala tashado haddii cudurkaas uu ku soomi karo dad badanoo sokor qabo soomi karaa jiro sokorta hadba xad bay leedahay hadduu marad cudur uu ku soomi karo uu yahay haweenta ay ku soomi karto dakhtarkeeda muslimkaana ay la tashato waxa weeye way soomaysaa ayna wax dararoo dhib soo gaaraya aysan jirin maxaa yeele sokorta qaar waxaa jiro qofka sokorta uu qabo oon raashinkiisa keliya inuu kontaroolo keliya ay taho xataa daawo iyo midna aanan u baahan ayaa dhacayso haddii laakiin uu yahay wax yacni dhakhtarkuna uu qiro wax uusan uu qofkaani ka soomi karin uu yahay cudurkaana uusan weligii ka raysanaynin wuxuu soo gelayaa wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin dadka aanan awoodi karaynin fidyay bixinayaan waxaana weeye miskiina la quudinayaa maalin kasta oo ramadaanka ka midihi waxaa la quudinayaa dad masaakiinayaa muddun min tacaam raashin maarata suus maarata raashina ayaa qofka la siinaya ayuu bixinayaa weyaan waxaa la mida qofka waayeelkao haramka ah markuu qofka aada u duqoobo uusan awoodi karaynin waa laga bixiyaa waxaa ogtihiin anas ibni malik radia allahu canhu khaadimkii nebiga markuu duqoobay oo nin weyn ou noqdo oo soomka awoodi waaye bisha ramadaan markay soo gasho soddon maskiino inta u yeero ou quudiyo dharjiyo buu soddonkiisa maalmood iska afuri jira waa ruqso ilaahay uu siiyey weeyaan marka qofka cudurkiisa haddii uu yahay cudur uusan ka bogsoonayn maskiinaa la quudinayaa wax qadaahoo laga rabana ma jiro weeyaan wallahu aclam alaykum salaam waraxmat ullah barakaatu khayr allah ku sii insha allah taala
ugu horeyn waxaan sheegaynaa su-aasheeda aanu bixin wixii ina ku keenaya kafaraaru kafaraaru bay waxaa layna kala hadlayaa layna ka waanaa kala tag weeye waxaa layna ku waanaya kala fogaaso weeye wixii ina ku keenaya mufrad ahaan iyo mujtamac ahaanba su-aasheeda iyo baadidoonkeeda lama aqaano sheekana ka dhowro inaguna iska dhowro baarak allah fiikum
tan aniga su-aasha aan waxayna waxay tahay sheekhu waxaad sheegtay in halkan habeenkii ugu dambeysay masaajidka saxaabana aad ka sheegtay inuu yahay fidnimada qayb ay ka tahay dadka dibadda jooga maadaama ay maal ku taageeraan oo af ku taageeraan oo gacan ku taageeraan ama seba ay tahay xooggeedaba iyadu maadaama halkan doolarka de baa laga isticmaalaa dhulka lagu iibsadaa wixii la doonana lagu sameeyaa doolarkuna uu dhulka lagu ka tago marka waa wax jiraa taasu wax la dafiri kara maaha markii horena waxaan ku taageeri jiray qabyaalad qabiil qabiil u qaybsan maantana mid ka duwantii oo kaba xoog badan oo isku duwan oo diinalo kusoo haroogti baan ku taageera marka waxaanu rajaynaynaa wixii waxaa naga meeri lahaa derbigeeda sidaanu isaga mayri lahayn haddii aanu galnay waanu galnay oo waanu giraynaa ilaahay hanaga dhaafe aamiin insha allah waxaad tiri ha loo saxiyo oo waxaad fiicnaan lahaa inaad tagtaan dadkii oo tiraahdaan war wixii aadaad ina fali lahaydeen ama aanu ka lahayn waa falay andhaadlo wixii waxay ahayd wax aan inoo wanaagsanayn wax muslimka waxyeeladiisa soomaali waxyeeladeeda dalkeeda duniteeda taas haddaba markaan usoo noqdo su-aashaydu ay tahay markaanu hadeer kubabasaano labaatan inba isku hursanno ama konton oo laga heli lahaaba inay tagaan oo u tabarucaan aanna ognahay meesha waxaa ka jira iyada udhadeeda fidnada in naloo soo qabsan doono ama ways ahaan hana loo qabsado ama fiqad ahaan hana loo qabsade ininaan ku badbaadayn boqolkiiba shan iyo toddobaatan haddii aanu tagno oo wax nagu dhacaan oo nafteeda aanu gaadiyo ku weyno oo waxaanu nahay muhanigiin anfusun mise waxaanu noqonaynaa mujaahidiin
baarak allah fiik baanu ahaanaynaa labadaas cibadood iskafidunaa fiimaa iskafidukum allah shir jazakum allah khayr allah jazakum allah khayr horta su-aal wanaagsan weeye horta sida waxaan arkaynaa waxa weeye waxa gubanaya waa dhulkeennii wey waxa baaba-ay oo asxaabu saba oo kale noqday waa ummaddii soomaalida wey waxa adduunka aanan wax dowlad macno leh oo a- jirta aan lahayn adduunyadoo dhan waa annaga wey waxa ceebaysan ama maalin walba dadka baaba-ayo dhimanayo ama ceebta soo gaaraysana waa dadka yagii wey waa dhulka yagii waa dadka muslimiinta ahaa wey marka inuu qofku mar walbaba u danqado oo uu ka fakero yacni wanaaggeeda iyo waxtarkeeda waa shay aad iyo aad loogu baahan yahay wey waxaan leeyahay haddii maanta intaad is urursataan aada dhowr nin dirataan oo tiraahdaan bal soomaaliya ha tago weliba khaasatan meesha holacu ka socda ha tageen yacni horta iyay ku degayaan waay marka ugu horreysa meelay ku degaan baa la rabaa qoladay ku degaan mooye qolooyinka kale waa la dagaalamaya col iyo balaaya bilaabanayso marka horeba qoladaasay la jiraan bay odhanayaan marka waxaan anigu odhan lahaa maadaama meel lagu dega aysan jirin haddii soomaalida keligii colombus keliya maahee meel kastoo la joogo ama maraykanka ama maaragtay canada ama yurub oo dhan ama carabaha ama africa ama maaragtay eh, maxaa la- meel kastoo adduunyada soomaalida joogto inta dad inta khiyaara iyo waxgarada ay soo sameeyaan ay isku yimaadaan oo is urursadaan oo calamadooda cadcad qaataan ayagoona meel ku degin ay ummadaas wada tagaan oo qolo walbaba meeshay joogto ay ugu tagto anigu waxaan isleeyahay waxbay waxbaa iska waxbaa qabsoomi lahaa bay ila tahay laakiin hadday koox kaliya meel tagto waxaa dhici karto qoladaas markuu maaragtay meel tagtaba in dhibaato uu soo gaaro ama marka horeba dagaal iyadoo socda inta la tagaa meesha ku baaba'aan marka waxaan dhihi lahaa wax la samayn karo haddoo kale oo ugu fudud waxa weeye ururada ee meelaha ka dagaalamaya dad baa dibadaha u joogo sida haddaba aan isla sheegnay dad baa meelaha idaacadaha ay uga hadlo oo dhaqaalaha u urursho oo u or ordo raggaas ha la raadiyo oo ay kelimadooda agtoodu wasni ku leedahay ama ay wax ka maqlayaan dadkaas meel kastay joogaan ama carab ha joogeen ama dholalka reer galbeedka ha joogeen ama africa ha joogeen inta la raadiyo in ilaahay ka baqa la yihahdo oo soomaali iskugu tagto oo dadka ayaga laga gala qanawaadkoodii an dariiqooda loo maro anugu sidaasaan dhihi laha laakiin inta la iska ordo ha la tago ani kuma talinaya sababta dhib weyn baa imaan kara qofkana meel holac ka socda inuu isku tuuro sax ma aha inuu isku tuuro sax ma aha waxayna noqon kartaa hadhowdii bareer uu u bareero naftiisa inuu dilo ayay imaan karaysaa weye marka waxaan leeyahay wixii kaleoo dariiqii kale wax lagu waxayn karo ha lagu qabto haddaadna wax kale samayn karin idaacadahan laga hadla inta isku tagtaan waa inkirsannahay wax meesha ka socda iraahda qolo hebel magaalo hebel ha tiraahda magaalo hebel ha tiraahda nimanka dadka waxaan u wadana halala xiriir waa la yaqaana waa reer hebel waa ina hebel waa waa la garanayaaye ha la wada raadiyo ururada dadka meelaha u joogo ha laga wada hadlo wallahu aclam aniga intaas ila ahaan lahayd wallahu aclam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، لغة سؤال تحت الله ويديو insha allah
هنا كلام الرجال هذا سؤال وعبي لغة سؤال وحوى الله عبيسة لو ما يبقى الهندس أباحي صنع ضحي لحكا صنع ضحي والأكل عليك كل إلهي بين إلهي ما هاي العيد نحن اللي بحير ما معي caawa naftayda waxaan ugu jeclahay markii jihaad ii bacneeyey ilaa sanadkii cusub diinta islaamka a ii bacnaysay wax naftayda ku baxday jihaad baan ugu jeclaanaya masha allah
su-aashayda waxaa weeye jihaad kan jihaadaya iyo kan lagu jihaadaya macnahaydeeda caddeen waa meel Mhm.
jihaad jihaad ummad markay galayso yaa amri kara jihaadka yaa ku dhawaaqi kara ay ummadda daba joogtaa yaa amraya yaa ku dhawaaqay meesha saddexaad waxaa la baraya dad badan la baraya firqabada waataad ka hadlaysa horna waataad buuxi culummada farakudiriskoo soomaalida ka mid tahay saasaan qabaa intii aan ku dhagaysanayn wax qayb baan kaa dhegaysanaya nairobi mar baa kuga arkay laakiin xili marna lahay waxaa weeye shirku waa la og yahay rankii intixaad oranayay buu ahaa intixaad buu ahaa xagee ku oga xageediga asaga hadda wax kee taaganya marna la barayo weeye meesha ay taagan tahay sheek
saas bismi illaahi raxmaan raxiim su-aasha hore waxa weeye jihaad maxaa la yidhaahdaa jihaadkuse yaa amri karo oo bixin karo oo dhihi karo hala jihaado amarkaas yaa laga qaadanaya horta jihaadka sidaa ogtihiin wuxuu ka mid yahay almacluum min addiini bidaruura la yidhahdaa waxyaalaha sida salaadoo kale ayuu ka mid yahay jihaadka waxaa loo shardiya marka ay ay culummadu qeexaan waxa loo jideeyey jihaadka waxaa loo jideeyey waa dadka inay diinka gaaro dadka inay diinka gaaro kelimatu tawxiid laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullahi ay gaarto ayaa loo jideeya waxaana weeye waa dadka oo loogu naxariisanayo inuusan qofku gaalnimo ku dhimanine isagoo muslima ou dhinto darteed baa loogu jideeya waxa loola dirirayo oo nabiyullaahi maxamed uu leeya umirtu an uqaatila almushrikiin waxa weeye inay yidhahdaan laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah hadduu qofku laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah yidhaahdo oo macaasi ou la yimaado macaasidaasna uusan ka toobo keenin sidaa uu ku dhinto ilaahay waa cafin karaa allahna wuu naari karaa oo waa la naarayaa laakiin hadduu rabbi uusan cafinin oo naar ou geliyo kuma waaro mar hadduu laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah la yimid sida uu gaalka qofka aan laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah odhan oo ugu waarayo cadaabka ugu waari maayo marka faa'iidadaas ay leedahay jihaadkuna loo jideeyaa iyo inaan islaam yani diinka islaamka inuu dadka gaaro awood weyn oo ka hor istaagto inaysan jirin hadday awoodi jirto jihaadka waxaa loo faray in laga zuuliyo awooddaas oo laga wareejiyo si dadka diinka dhagahooda u gaaro oo xaqi ay u maqlaan jihaadkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha jannada ilaahay lagu helo jihaadka noocaasihi waa midka jannada ilaahay lagu helo wey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fi sabiili illahi biamwaalikum anfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun waa tijaara maca allah wa oo cadaabka ilahay qofka uu kaga badbaaday markuu jihaadku jihaad sharciya yahay wey jihaadkaas wuxuu leeyahay u baahan yahay horta koow dadka lala jihaado shareecada islaamku waxay u taqaanaa waa gaalo oo aan laa ilaaha ila allahu moxamedun rasuulullahi oranin oo diidan oo ka hor imaanayso amaa muslim maya qof muslima lalama jihaado dagaalka muslimkana jihaad lama yidhaahdo ninka ku sheego dad muslimiin dirirayo waa jihaad yidhaahdana waa taxriifu lkalimi can mawaadicih diinka ilaahay oo meeshay lahayd uu ka wareejiyey kelimada uu taxriifiyo weeyaan dagaalka dadka muslimiinta laa ilaha illa allahu moxamedun rasuulullah leh dhex dhacaahi waxaa loo yaqaanaa xuruubu lfitan ayaa shareecada u taqaanaa waa xarbu fitan oo in laga fogaado u baahan sidaa darteed dadka lala jihaadaya markii nabiyullahi moxamed jihaadka uu geli jiray wuxuu lawuxuu la dagaalami jiray kufaar cad oo laa ilaha illa allahu moxamedun rasuulullah diidan oo la dagaalami jiray waa qodob waa labo waa inay calamada calanka laa ilaaha ila allah iyo calanka kufriga oo kal ay kala soocan yihiin sufuufta ay kala soocan tahay ayna isku dhex jirin waa laba weeyaan midda saddexaad oo su-aashaadii ka mid ah waxa weeye waa yaa amri karo jihaad la iskama qaado fawdana ma aha islaamkuna ma ogola yacni nin walba ha la iska ordo sax ma aha wuxuu leeyahay madax buu leeyahay markuu jihaadku yahay jihaadu talab midka la yidhahdo ama jihaad dacwi la yidhaahdo wuxuu leeyahay waa maamul madaxi inay jirto oo maaragtay ilaahay uu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi soo ma ahayn fanfiruu soo maaha ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi faaqaltum ila alard infiruu fi sabiili اllahi marka la leeyahay yaa oranay ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllah waa in qof oranayo madax ah oo dadka amrayo oranayo infiruu fi sabiili illah ilaahay jidkiisa u baxa oo sida nabiyullaahi maxameda ama muslimiintii khaliif khulafaa uraashidiin oo kaleeto oo madax muslimiinta u ah waa inuu amarkaa bixiyaa weeyaan xadiidkii nabiga wuxuu ahaa idastunfirtum fanfiruu haddii soo baxa laydin yidhaahdo jihaadka u soo baxa soo baxa baa layidhi yaa oranayo waa madax inay jirto weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid imaamu albukhaari fii saxiixi ku sugan wuxuu leeyahay inamaa jucila alimaamu alimaamu junat alimaamu junnatun wuxuu leeyahay yutaqaa min waraa'ihi imaamku waxaa weeye waa junna waa gaashaan wey oo gadaashiisa lagu dhowrsado ayaa la yidhaahdaa marka cidda jihaadka amraysaa waa inay dowlo tahay oo iyadu maslaxad ay u amarto jihaadkuna jihaadu dacwa uu yahay yacni madaxna ay leeyihiine fawdo aysan ahayn iska orod hala iska yaaca aysan ahayn ama ninaan la aqoonin iyo meeluu jiro la arag oo dhuumanayo ayaa leh waxbaan soo bixinayaa ma aha nabiyullaahi moxamed isagaa safka hore hore u geli jiro dagaal ka qeyb qaadan jira isagaa ciidanka bixin jiray saxaabadiisa ayagaa bixin jireen saasaa la rabaa marka calaa ayti xaal saxaabadu waxay dhihi jireen ridwaanullaahi calayhim markii wakhtigii fitanka loogu yeeray miyaadan jihaadaynin waxay dhihi jireen qad jaahadtu wa ana acrifu aljihaada dagaal waan galay anoo jihaadka wuxuu yahay garanayo maxaa yeele waxaa lala diriraayo waa kufaar diiday laa ilaha illa allahu weeyaan waxaa lala dagaalamayo waa dadkaas wey marka mas'aladaas dadka muslimiinta dagaalada dhexdooda ihi khaasatan soomaalida maanta ka socdaahi qolo jihaadaysa iyo qolo lagu jihaadaya ma jiro tan iyo inta xataa qabiilku isleynayeen qolo jihaad ku jirta ma jire xuruubtaa fitankaa lagu jiray kanna waa unkiyo kale waay mid kama baxsano waxa hadda socdo jihaad ku noqon maayo wadaad cimaamad wato cimaamad guduudan wataba ama mar wax lamida ayaa meesha ku jiro oo marka jihaaduu noqonaya awalna nin mooryaan buu ahaa ama jiri wax la yidhaahdo ayuu ahaayo jihaad ma ahayn macnaheedu maaha waa khalad waa hadda waxaa maraysaa sidaad og tihiin cimaamada cimaamadda guduudan inay dadku maanta ka cararaan bay hadda gaar jihaad iska badaaba dacwo iyo diin loogu yeeree cimaamadda in laga cararo qiso dhacday waayo waa la xamaray ka dhacday waa la ogyahay waxay yidhaahdaan nin baa aniga nin khatiibaho khudbada ku akhriyey oo ninkii arrinta ay ku dhacday oo u warramay ayaa wuxuu khudbada ku sheegay wuxuu yidhi masaajid baan ku tukaday buu yidhi maqhribkii salaad maqhrib markaasaa masaajidkii ka baxay maqhrib markaan tukaday baan baxay markii aan masaajidka ka baxay baa nin cimaamad guduudan wata iga soo dababaxay buu yidhi bas markaasaan xamarna waa ogtihiino dee nal male waa magaalo iska burbursano mugdi weeye markaasaa mar walbaba horay baan u socdaa ninkaan cimaamada guduudan baan iska fiirinayaa buu yidhi gadaalaan soo fiiriyaa socodkaan boobsiiyaa markaasaan yidhi war ninkaan ku daba taagan oon kaa haraynin muxuu yahay ku daba socdaa saan u ordaa u socday buu yidhi yaa markii dambe aan waxaan arkay buu yidhi gadaalaan fiiriyey saan ninkii meeshaan xabadka ayuu gacanta la aaday buu yiri jeebkiisu gacanta la aaday markaasaa waxaan isiroo yiri ninkii waa dhimatay markaan ku diliyay bisooladu la soo baxay waana dhimatay saan u sugaayay inuu wax la soo baxabo wuxuu soo saartuu yiri sigaar markaasuu xabad sigaar shituu yiri markaasaa neeftii iga timid buu yiri markii ninkii uu xabad sigaar uu shitay yacni cimaamadiya waxay noqotay wax laga cararo sigaarkiina wax la weheshada buu noqday soo soo cajiib soo maaha waa adduunyadaba gadoontay wey marka waxa weeye halkaasay maanta marayaan in dadkii diin loogu yeero marxaladaasaa socoto marka sidaa darteed mas'alada horta jihaadka kutubta qur-aankay ku taallaa axaadiistao dhanay ku taallaa kutubta fiqhiga kitaabuuljihaad kitaab la yidhahdo u leeyahay ad ogtii axaadiista abwaab uljihaad iyo kitaab uljihaad ay leeyihiin marka mas'alada qofka rabo jihaad inuu ka bogto culummada ha hor fadhiisto saxiix bukhaari saxiixu muslim sunan sunanka masaaniida ha ka barto fiqhiga ha barto minhaajka ha akhristo iyo kutubta lamidka ah wuu baranaya macna jihaad wax la yidhahdo u arkaya weyaan maxaa yeele kutubta ku diiwaansan tahay waana la yaqaana shuruud buu leeyahay aadaab buu leeyahay dhaqan uu leeyahay lagu yaqaano oo nabiy llaahi maxamed looga dayda caleyhi salaatu wasalaam marka mas'alada hore jihaadka halkaasaan uga gudbaya mas'aladan kale uu shiikhu leeyahay sheekh nuur uu yiri bal adiga istacriifi aniga urur kuma jiro hadda haddaan shalay ahaa waa ka baxay mar horeana ka baxay dhowr iyo toban sano urur kuma jiro bal waxaan ugu yeeraa dadka inay ururada ka baxaan waxaan u fela xaggee ku dambaysay bay su-aasheeda ahayd haddaa ururka aada ahaan jirtay xaggee ku dambaysay aniga waxaan ku dambeeyaa inaan muslin ahay muslimiintan inaan la kala qaad qaada aan rabin manhaju salaf oo saxaabadii diinkoodii dadka in loogu yeero dariiqadii nabi maxamed dadka loogu yeero walaalo ku noqdaan saasaan aniga hadda taaganahay ururna waxa waye inuu xaaraam yahan ogahay aniga waxa waaye ururkaa sagaashan iyo si toosa horta shan iyo sagaashankii aan uga tegay si toos ah waxaanan uga tegay kow sidaad ogtihiin caalamulislaami culumuu leeyahay culumuu leeyahay muslimiinta culumay leeyihin culamo la yidhaahda ahlulxadiid ay leeyihiin ahlul athar ay leeyihiin oo dadka nahjiga saxiixa ah looga dambeeyo risaaladii nabiyullaahi maxamedna wado salawaatu ullahi wasalaamu caleyh la-anna dadka la yidhahda ahlulxadiidka adduunka kama dhammaadaan weligood way jirayaan waana kuwa uu nabiyullaahi maxamed ku sheegay laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa ya'tiya amru llah dadka taa'ifa almansuura la yidhaahdaa ahlulxadiida la yidhaahdaa ahlul athara la yidhaahdaa weligood way jirayaan xadiidkaas oo mucaawiya ibni abi sufyaan oo warinayo oo nebiga ka warinayo culummada ahlu sunnahay muxadisiinta ahayd markay fasirayaan sida imaamu axmed ibni xambal sida imaamu albukhaari sida yaxya bnu maciin sida maaragtay axmed ibnu sinaan sida yani yaziid ibnu haaruun sida cabdullaahi ibnu mubaarak waa raggii muxadisiintii weeye aad garanaysaan ee salafu haadihi lumma ka tirsanaa wey salafkeenni ka tirsanaa wey waxay leeyihiin in lam yakunuu ahla alxadiidi xadiidkaas daa'ifa almansuurada laga sheekaynayo haddayna dadka ahlulxadiidka ahayn falaa nadri man hum cidda ay yihiin ma garanaynaba waa dadkaas ahlulxadiidka lagu fasiraa ahlulxadiidkuna kama dhammaadaan caalamka way joogaan waana dadka la amray dadka muslimiinta inay u noqdaan oo ayaga marjic ay u noqdaan oo ilaahay leeyahay waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ila rasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum dadkaas markay qayliyeen waxaad ogtihiin kutub fara badana laga qoraa ururka urura in muslimiinta laga dhex sameeyo inay xaaraam tahay culammada muslimiinta ayagoo aayaadkii iyo axaadiistii wada daliishanaya kutubo badana laga qoraa waxaan jeclaan lahaa dadka wax akhriyi karo kutubta inay raadsadaan inay kutubta akhriyaan markaad akhrisaan kutubahaas waxaad ogaan doontaan xisbiga muslimiinta laga sameeyey fi casrina haada inuu mamnuuc yahay waqtigeenna la joogo inuu mamnuuc yahay uusa xaaraam yahay diinkuna uu diidan yahay in urur la sheegto iyo koox laga mid noqdo culummada ugu weyneeda ka qaylin jirtay oo cajaladaheeda ay maktuub yihiin waxaan jeclaan lahaa cajaladihiisa way yaalaane in la helo sheekh naasirudiin alalbani oo shaam ku noolaa xadiida xudayfa markuu fasiraayo factazil tilka alfiraqa kullaha nabiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam baa hadalka odhanay firqooyinka dhan iskaga tag buu yidhi walow an tacada calaa asli shajara xataa yudrikaka almowtu wa anta calaa dalik geed jiridiis inaad qaniintaba allah ka dhigay ilaa aad kaga dhimatee sunnada ku dheg axsaabta iyo ururadana faraha ka qaad buu yidhi xadiidkaas ururadan islaamiyiinta islaamkaoo maanta sheeganaya diinaan u khidmaynaynaa ayay culammada ku fasiraan lama ogola in urur muslimiinta laga sameey leanna waa tafriqa muslimiintii wadajirkoodii bay qaybinayaan awooddii muslimiinta ayay dhantaalayaan saasaa loogu diidaa lama ogola waxaa ka mid a sheekh ibnu baas raxmatullah caleyh wuu u ka digay waxaa ka mid a sheekh ibnu cuthaymiin cajaladihiisa iyo kutubtiisaa taallo culamo fara badan kitaab xukm alintimaa la yidhaahdo oo sheekh bakar sheekh la yidhahdo oo qoray xukm alintimaa xukm alintimaai waljamaacaati muxuua xukm alintimaai walaxzaabi wljamaaatwalfiraq waljamacaat alislaamiya la yidhahda in firqooyinka iyo jamaacaadka islaamiga laga mid noqdo xukumkeedu waa maxay buu maaragta keenaya wadaadkan kitaabkan la akhriyo oo raxiiqul maktuumka la yidhahdo iska leh rasiirada ah ood og tihiin safiy raxmaan mubaarkafuuri la yidhaahdo risaalo aada u qiimo badan uu leeyahay oo la yidhaahdo alaxzaab alsiyaasiya fi lislaam ayuu leeyahay oo axsaabta muslimiinta dhexdeeda laga sameeyo xukunkeeda uu ka waramayo wuxuu leeyahay ardayda sheekh albani nin ka mid ah sheekh ka mid ah shacali xalabi la yidhaahdo oo wax badan meelahan yurubta iyo maraykan iyo meelo badan yimaado risaalo wuxuu leeyahay addacwatu ila allah bayna tajamuc alxisbi wa tacaawun alsharci wuxuu kala saarayaa dadka muslimiinta inay tacaawuni karaan ayagoona xisbi ahayn ay khayrka ku tacaawuni karaan maxaa yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi wa tacaawanuu cala albiri waltaqwa inay isku kaalmayn karaan oo khayrku iskugu kaalmayn karaan ayagoo aanan xisbi samaysan masaladaas isuga hadlay waxaa ka mid ah sheekh rabiic ibnu haadi almadkhali sheekh la yidhaahdo oo culammada waaweyn ee maanta joogto muxadisiinta ka mid ah risaalo uu leeyahay oo aada u qiimo badan oo la yidhahda manhaj alambiyaa fi dacwati ila allahi fiihi alxikmatu waalcaql oo aada u qiimo badan kutubahaasoo dhan ayay culammadu ka alifeen sheekh muqbil ibni haadi alwaadici oo dacwadiisa yeman intuu meel walba soomaalida ta'hiirka iyo maniga uu kuleeyahay aad garanaysaan meel walba dacwadiisa ay soomaaliya gaartay maraakistiisa dadka ay fuqaha iyo culamo iyo muxadisiin soo saaray aada og tihiin ninka ugu daran oo axsaabta dadka kaga digow ahaa marka xisbiga waxa weeye markii kutubahaas iyo ahlu cilmigii sayxadoodii iyo kutubtii aan aragnay aniga iyo dadka ilamidka ahi maalintaasaan ka qanacnay farahaan uga qaadnay waxaana diina uga tagnay haddana waxaan ilaahay ugu dhawaanaynaa inaana cumrigeena inta ka hartay inaana xisbi ku biirin ummaddana uga digno on nidhahno war axsaabta ka baxa anagoonan caayaynin oonan dhibaat dhib gaarsiinayn inaan ugu naseexayno on nidhahno muslimiintuu kala qaybinaya khayr dadka u keeni maaye walaalayaal ha laga tago faraha laga qaado hada wabilahi towfiq sal allah waslam ala nabiyina maxamed ali sal
ugu horeysa waxaan ahay dad islaama dacwadaaduna waxay ahayd kulligooda islaamnimada iyo soomaalidodkaodkaya gaaramiya dacwadaadu waxay ahayd dad islaama tihiin islaamnimada kulligooda ku walaalooda soomaalinimada ku walaalooda dad subarana tihiin sidaasaa saldhigga dacwadaada waa arrinta wadankeena waxaa ka jira in badan waa wadankeeni ka jiray musiibo wax lagu sheegi karaa ka dhacay midda ugu weyna waa culmadii maanta dhexdeeda wax ka jira haddii culmadii ishaysato oo ay wadankii isku haystaan oo ku dagaalamayaan oo ay diladii ku dagaalamayaan oo dadka indhahoodii dadka indhihiisii iyo aqoontiisii yihiin say loo gudoobi karaa dadka kale say u gudoobi karaa waa su-aal midda kale wadankii hal dagaal oo halala hadlo dadkaan dagaalamayo wadankii waa la tegi karaa iyadoo wadada aad sheegtay qaabka aad sheegtay loo mari karo oo qolo walba dadka u dhegan ugu yihiin la oranayo war iga sii iga sii warbixiya inaana firdo ahayn kuwaas ahayn kuwaas ahayn laakiin bala aan la socdo waa la tegi karaa gurugiskaasi loo tegahayo talada loo geynahayo go-aankeeda ayo ku bariyi saqolo kalaa go-aan iyadina waa muhim marka hore bal in la xeeliyo ma dad taladii soomaaliyeed la helaa ma dad talada soomaaliyeed cirbayna ka goinba oo qolo kale hawl gelinaysa labadaas arrimood baa rabaa si xal loo heli karo inaad iga jawaab jasaak allah khayr bismillaah midda koobaad horta runtii waxaan leeyahay wax badan mafaahiim badana naga khaldan inaan saxno u baahan qofka culuma la yidhahdo magaca culuma la yidhaahdo wax sahlan maaha magac sahlan maaha culumo ma ahan aniga haddaan qamiis gashto cimaamadna soo qaato koofina xerto culumo maahay culumo koofida iyo qamiiska kuma noqonayo culumo waxaa weeye dad cilmi leh oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo maaragtay fiqhigii iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa diinkii fahmayo oo garanayo wey haddana diinka ku dhaqmo ninku haddii uu culimo yahay oo diinka yaqaano laakiin uusan diinka ku dhaqmin culimo lama yidhaahdo kuma dhaqmayo maalan waa caalim diinkii u yaqaana lakiin waa taariku salaad ma tukanayo waa caalim miyaan leenahay maya caalim ma aha culimona laguma tilmaamayo qofka culammada la dhihi karaa waa qofka cilmigana leh oo aan jaahilka ahayn isla markaasna cilmigiisa ku dhaqmo ani marka waxaan leeyahay dadka maanta firqa meesha ku diriraayo wax kasta magacyo kasta ha sheegteen kuwa gudaha ku dagaalamaya oo magacyada diinta wataahay had kuwooda horta inteeda badan cilmi ma laha xoogaaga cilmiga lehna cilmigooda kuma dhaqmin saa darteed in culamo lagu magacaabo aniga ma ma ku talinayo runtii taladeeda maaha culamo in la yidhaahdo wadaado iska dhaha wadaado wadaad nin walbaa noqon kara soo maaha laakiin culamo yaa la dhihi laanna ninka culamo la leeyahay ama caalim la leeyahay oo cilmigiisa ku camal falayo koo waxaa ka reebo aayadda qur-aanka iyo xadiista nebiga ayaa ka reebaysa dhiigga muslimka uusan marna banaysanayn wuxuu ogyahay waciidka axaadiista nabiyullaahi maxamed uu ka warramay inay axaadiis mutawaatira tay aad u tiro badan tahay qur-aanka inta aayado ku jira oo nafta muslimiinta qofka muslimka inaan naftiisa lagu xadgudbi karin uu rabbi kaga warramayana aayaadka aaday u badan yihiin marka culimo waxaa la yidhaahdaa horta dadka cilmigana leh kuna dhaqma cilmigaas oo dhiigga muslimka iska ilaaliyo waxaan inay fitna yihiin u arka ee ka baxo dadkaasaa culimo la leeyahay ani horta taas midda koowaadaan leeyahay waa runa hadday maanta waxa diriray ee culumo ay ahaan lahaayeen culummada hadday dadka culimo yihiin labada qof waa iskhilaafaan muslimiinta khilaaf waa dhex maraa laakiin khilaafka marjicuu leeya waa la noqdaa waa meel baa loo laabtaa ilahay wuxuu leeya wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila اllah waxay le kitaab baan leenahay wuxuu rabbi leeyahay fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila اllahi wاrasuul weliba shardiga lagu xiraaw le in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi اlaakhir haddaa alla iyo yowmal aakhira kuwa rumaysan aad tihiin ilaahay rasuulkiisa u celiya marjac waxa isku khilaaftaan u celiya baa la yidhahda waxay ahayd hadday dadka culimo yihiin war maxaan isku haysanaa wuxuu dhulka la baaba'ayo dadkii la qaxayaan ummaddii maarata maalinba madaafiicda ugu socotaahi maxay tahay annaga ishaysigeena soo ma aha kitaab baan leenahay kaalay aan ku kala baxno haddaan annaga wax isfahamsiin weynay dadka ahlu cilmiga ah ee kaleeto caalamul islaami joogo aan u yeeranno hana kala xukumeen ma jiro marjic la yidhahda nin walbaba anaa quman kan kalena waa cala albaatil wa ana cala alxaq wa kayri cala albaatil in la yidhaahdo oo sidaa loo dagaalamo marka taas waxaan leeyahay waxa weeyaan dadka dagaalamayo waa siyaasiyiin sidii raggii horeba ay siyaasiyiin u ahaayeen siyaasiyiin magac diineed wato baan aniga ku fasiraya macnahaasaan u daynaya wey maxaa yeelay hadday ahlu cilmi yihiin sidaas soo hormariyey cilmigooday ku dhaqmi lahaayeen dhiigga muslimkana banaankaay ka istaagi lahayen haadihi nuqta su-aashii labaad waxay ahayd dalka haddaan tagno maxay ahayd su-aashi waa iga dhuntay su-aashii labaad waxay ahayd haddii dadkii loo tago oo badan dagaalamayo soomaaliya haddii loo tago oo laga haa go-aanka ma leeyihiin talada qur-aankeeda iyo ay aywa waa garta qur'aanka iskale waa la garanaya
wallaahi runtii aniga aqoonta inta aan garanayo soomaaliya markaa fiirisid ururadan ka sukoow xataa iska badaaba masiirka soomaalida inuusan soomaaliya gacanta ugu jirin aan ogahay aniga taasaan aaminsanahay masiirka soomaalida soomaaliya gacanta uguma jiro xataa caalamiya markaa fiiriso wax igad niman la yidhaahdo oo addis ababa fadhiyo a u niman la yidhaahdo africa la yidhaahdo u n niman la yidhaahdo gruubkaasay gacanta ugu jiraan ayagaasaa dalka ka taliyo waxaan aad gudaha ka socdana ayagaasi ku kala xiran yihiin anigu aragtideeda sidaas wa marka kuwaanba ka tagba macno ma leh wax ay qaban karaan ma leh waxa weeye nimankaas kale ummaddaa kale kor hana laka haystaaye kor haddiina laka furfuri karo kor hana laka soo furfuro baaraka allahu fiikum marka waxaan qaban karnaa ma jiraan waa saas way allahu aclam